madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho ka daafuray qoraalka qorshaha isbeddelka qaranka ee labada kun shan iyo labaatan labada kun sagaaliyo labaatan oo ay soo bandhigtay xukuumadda dan qaran ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa golaha wasiirada xukuumadda xildhibaano mas-uuliyiin ka socotay beesha caalamka iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay ayaa ka qayb galay munaasabadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa ka warbixiyey muhiimadda qoraalka qorshaha isbeddelka qaranka ee labada kun shan iyo labaatan labada kun sagaal iyo labaatan iyo ujeedka laga leeyahay barnaamijkan marka excellency wuxuu taarget garaynayaa marka wuxuu ka yimid meesha wuxuu caddaynayaa meeshii aan shala joognay maanta meeshaan joogno iyo meeshaan u socono intaasuu caddaynaya wuxuu caddaynayaa sbeedka laynaga rabo inay tahay intay tahay baa laynaga rabaa oo waxaa laaa ten x wax walba toban in lagu dhuftaa la rabaa kani marka waa qorshe usii socda visionkaas siduu ku xaqiijin lahaa marka shantan sano saasay u noqonaysaa kadibna waa la shanshaneeyey saasay u socon doontaa haddii la yidhaahdo ilaa aan kaga gaadhno midkaas weyn ee aragtidaas weyn ee madaxweynaha ee ah twenty sixtiga haddii la yidhaahdo waxay ula jaan qaadayaa midka africa ee twenty sixty threega ayuu la jaan qaadayaa wuxuu la jaan qaadayaa s d gs-ka oo maxaanku dhahaa jimciyadda qurumaha ka dhexaysa oo la rabo in wax looga qabto dhibaatooyinka guud ahaan caalamka haysata madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in qorshahan ay rajeynayaan in lagu gaaro horumar dadka soomaaliyeed ay uga horumari karaan dalal badan waa barnaamij aan rabno inaan kaga guurno meeshaan guurno waa sababtaas sababtaan u dejinnay aragtida ama riyada ama vishinka ah laba kun iyo lixdan laba kun iyo lixdan boqol sano ayaa ka soo wareegtay maalintii aan dowlad noqonin xor noqonnay boqolkaas sano kadib soomaaliya xaggee joogaysaa waa daahsannahay dib baan u dhacsannahay muddada kooban ee nooga dhiman ayaan rabnaa inaan aad iyo aad aan u orodno oo aan xowligeenna kordhinno si aan wakhtigii hore ee naga soo cunmay ee aan meesha sidii aan rabna noogu qabsoomin iyo wakhtiga naga baaqday aan uga gudubno oo aan u gaarno laba kun iyo lixdan soomaaliyada cusub ee aan rabnaaye aad iyo aad ayay uga duwan tahay midda maanta ah ididiiladeediina waa qabnaa dowladda soomaaliya ayaa waddo dadaalo lagu hirgelinayo qorshayaal lagu horumarin karo dadka soomaaliyeed si looga baxo kaalmooyinka sida joogtada ah loo weydiisto beesha caalamka